بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waa kelimadii labaad waxaan inoogu dambeysay maadaama uusan whatsappka wax badan qaadi karin baan yaryaraynayay saas weeyaan waxa igu keen waa ilaa waa isku hal kelima le weeyaan kelimada oo labaad waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo waxaan ka soo hadalnay markii gaalada la yidhaahdo wax allaale wixii cuquubo lagu mutaysa lahay oo dhan inay sameeyeen fursaday ugu badbaadi lahaayeen inay ciqaab guud kuwada dhacane waxay ahayd in muslimiin mustakfiriin oo cibaadada ilaahay diintiisa ku toosan ay joogaan marka mukhaalafadiina way sameeyeen fasaadkiina ee muslimiintina oo ilaahay caabudi lahayna door weyn bay ka cayaareen gaaladii inay caqiidadii ka fasaadiyaan akhlaaqdoodii ka fasaadiyaan dowlahood dowladii ay lahaayeen ay ka burburiyaan xayaatadooda dhan ay ka kharibaan waxay ula jeedaan muslimiinta xataa laa taquuma lahum qaa'ima waxay u arkaan inay khatar ku yihiin oo ayaga ay diintooda ku faafinayaan ka hortag bay u samaynayaan marka taas waxay ka dhigan tahay gaaladii haddii mukhaalafadina sameeyeen ciddii ilaahay cadaabka ugu badbaadi lahay ou ilaahay yiri wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun ilaahay ma cadaabaya kownka cadaab caam eh haddii la helo qaar oo ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya marka haddii labadiiba isku sameeyeen inuu ciqaab yimaado shay iska oo abiici a waay waxay intaa uu sameynaan gaaladiina waxa waaye waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawa waxay jecel yihiin sida ayay gaalo u noqdeen in idinka dhigaan wax maanta meesha jiro dhawaada fasaadka kan ugu dambeeya waa noo imaanaya islamarkii waa lagu bilaash weeyaan baynamaa cilmiga iyo waxa naafica ah waa nagala xabisaya ma arkaysi waa xasidnimo iyo cadownimo weeyaan marka labadii ay sameeyeen muslimiinta diintoodii ay inay ka kharibaan ay isku dayeen waxa ay ka caano maaleen marka inuu cadaabyaalkan oo kale inuu yimaado liannahu ilaahi wuxuu leeyahy walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlih makriga dadka xumaanta ah iyo dhagarta aad ku fulinayso fi nihaaya adugu kugu soo laabanaya muslimiintan xasada diinta ka fasaadiya waxay keentay in ciqaab guud ood khatar u tahay in qeyb ka mid ay kugu dhaco marka waxa weyaan haddii mukhaalafadii la sameeyey sababtii oo looga hortegi lahayna la waayey inuu ciqaabta yimaado shay abiici ah waa taa horta waa mida aan raba inaan gaalada kelimadooda ugu gaabsado muslimiinta markaan imaado badigood islaamka magacun bay ka yihiin laakiin afcaashii iyo aqwaashii islaamka way khilaafsan tahay maanta waad aragtaan muslimiinta maanta joogto haddii lasoo bandhigi lahay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam maanta wuxuu arki lahaa wax magac islaam mooye inaysan ficil iyo iyo islaam meesha joogay inuusan jirin intii yarayd oo islaamka haysan lahaydne waxa weyaan islaamkooda inay ku dhaqmaan oo diinta ay qabsadaan oo ilaahay caabudaan waa looga horyimida sucuubaad oo gudaha ka haysato iyo mid dibadda ugu darsoontayba waan ognahay maanta muslimiinta heelka ay marayaan dhibka haysato ilaa hadda maanta hindi uu leeyahay nin muslina jinsiya hindi maba haysan kara waa inuu naga baxa qolada oo gaalada kale oo wadamanka kale ku noolna jinsiya waa siinaynaa heerkaas bay maraysaa ayib marka cadaabkaas oo kale inuu yimaado abiici a waay marka cadaabkii waaba soo degaybo cadaab hadduu yimaadane cama taalixa wasaalix cadaab hadduu yimaado nin wanaagsan iyo nin xum kala qaadi maayo waa maanta waxaad aragtaan cudurkaas nin taqi ana waa ku dhimanayaa nin gaal ana waa ku dhimanaya nin faasiqana waa ku dhimanaya liannahu marba uu soo degay laakiin hadhowta qiyaamada waxaa lagu kala duwan yahay niba siduu yahay baa lasoo saaraya ilaahi wuxuu iri waataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa warka cabsada inay musiibo idinku dhacdo oon gaarku noqon doonin dadka sabab u ah fitnadaas inay timaado ee cadaabkaas inuu yimaado oo macnaha waxaa weyaan ninkii sabab ahayna waa ku dhaca adigana waa kugu dhaca marka waxaa la rabaa inaan wada shaqayno inaan kulligeen wada badbaadno in loo shaqeeyo laakiin wax la leeyahay gaalada gooni ha u taabato annagana waan ka badbaadaynaa ma jirayso walidaalika zaynab waxay tiri nabiga weydiisay umu lmuminiin an ahlaku wafiina saalixuun markuu nebigu uga sheegay ciqaabka iyo dhibaatada imaan karto markaasuu tiri ma halaagsamayna anoo dad fiican ugu dhex jiraan nebigu wuxuu uri nacam idaa kahura alkhabath haddii xumaantii uu bato waa sax weeyaan dadkaas yaroo saalixiinta qaliilka ah daraaddeed cadaab laguma reebay ayib marka cadaabkii waa soo degay waa ina isweydiinaa maxaa sabab ah waxaa laga murgoodaa waxaa weyaan gaala maanta cadaab kastoo ku soo dego intay fiiriso war waa khaldanay aan dib u laabanna meelay ka tiraa male liannahu masaafada ay soo jareen iyo diin la-aanta haysato way iska dhimanaan sidii bahaa-imti mooy meelay u noqdaanba maleba maraajic male diin male muslimiinta idinka toosan haba la yiraahdo ma jirto ma aaminsano marka qoladaas haday doonaan xataa inay soo laabtaan waxay ku soo laabtaanba ma haystaan adawaadka iyo wasaaishiaba macduumo ah marka horta qoladaas sidaas weyaan wailaa ilahi wuxuu uri dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacalahum yarjicuun waxaa weeyaan ciqaabka waxaan u keenaynaa in maxaan ku iraahdaa fasaadka wuxuu dhulka iyo bariga iyo iyo badda u qabsaday waxaa waaye dadka dulmigooda marka waan ku ciqaabaynaa buu li ilaahay fasaadkaas aan ku ridayno liyudiiqahum bacda aladii camiluu in laga abaalmariyo xumaantay sameyn qaar ka mid ah taa marka waaa waxaan fahamnay in wax kasta oo anaga aan samaynay ciqaab oo u dhigma inaan lana ciqaabin ee wax yar ka mid ah in nagula ciqaabay oo ilaahay wuxuu uri wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir wax badan buu ilaahay idiin dhaafayaa ma aha dembi kastoo aad gashay in laga jazay ma aha macnihii saasa u qaadanin marka ilaahay dembigii aan galnoo dhan naguma wada ciqaabin ee qaar ka mid uu nagu ciqaabay haddii uu dembiga dadka ay galeen ku ciqaabi lahay koonka dhan waa la baabi'i lahay walow yu'aakhidu allaahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba haddii ilaahay dadka dembiyaalka ay sameeyeen oo dhan u qaban lahaa wax oo koonka joogi lahay oo sii baaqi lahaan lahay maba jirinba marka taa horta waa mid weeyaan marka gaaladii waxaan ihi rajo lagama qabo inay ay soo laabtaan marka maxaa maxaa lagu badbaadi karaa haddii ay gaaladii sidaas tahay iyadoona baciid ahayn oo mustaxiil ayna ahayn maanta hadduu cadaabkan kusii socdo inay muslimiinta usoo laabtaan oo yidhaahdaan warwaan khaldane diintana bara islaamkan wadagelaynaa hadda yurub meelaha ka mid ah markii arrinta aada u adagtaatay aadaankiyaa la samaxay in wakhtiyaal qaarkeed la aadaamo inay gaaladii markii ay maqasho ay ku raaxaysato oo qalbigooda uu ku dego biri baciid maaha inay kulligood can bakrati abihim ay islaamaan waxba lama ah ilaahay subxaana wa tacaala inuu hanuuniyo laakiin waxaan u jeednaa waxa oo camaliga ah oo dhow waxa weeyaan in muslimiinta istijaaba laga helo farqiga muslimiinta iyo gaalada u dhexeeya waxa weeyaan gaalkii maanta musiibada markay dhacday wuxuu leey waa inaan jibinaa cudurkan awoodeenna waa inuun isticmaalnaa waa ina daawo aan soo saarnaa marnaba ma jirta waad aragtaa ilaahay aanu laabana diintiisii aaway waxmaba jiraanbo liannu maskaxdiisaba kumaba jirta wax ilaah layidhah iyo diin maba ku jirtabo shay maadiyaad basow ka hadlaya muslimiinta ninka ugu xuno ugu faasiqsan maanta waxaad maqlaysaa ilaahay dembigaan aan galna ilaahay nooma qabto ilaah cudurkaan naga qaad ilaahayow uu nin kastaba leeyahay macnaha waxaa weeyaan meelay u laabtaan yaa u baaqi ah oo marjic iyo diin iyo allah iyo ay aaminsan yihiin taas marka waxaa weeyaan haddii ay muslimiinta ka run sheegaan waxaa ilaahay u soo dedejinayaa in ciqaabka nagala qaado gaaladna sabab aan u noqonay in laga qaado liannahu ilaahay haddii annaga aan toosnaano dad badan baa ilaahay nagu badbaadinaya maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakiran caliima ilaahay wuxuu leeyahy cadaabkiina muxuu ka samaynaya muxuu idin ilaahay danka ma laha inuu idin cadaabo haddaadba toosnaataan maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum ilaahay cadaabkiina muxuu ku samaynaya ka doonaya haddaadba ilaahay ku shukrisaa marka annaga waxaan haynaa miftaax alamaan aan heli karnaa inaan ilaahay u dhowaano aan ilaahay barino waa kaa oo markay masaa'ib dhacdo ilaahay salaadihii lagu qunuuda wax kasta la samayna marka ilaahay subxaanah wa tacaala wax lama aha inuu ciqaabkaas naga qaado ayib ciqaabka ilaahay wuxuu ku qaadi karaa waa nuqto muhiima jiddan waa cudurkan suu u socdo maanta iska istaagay ilaahay subxaana wa tacaala waa ka shalay baa saa keenay maanta wuu istaagi karaa cuduryaasha badigeed daawo looma hayo ayagaa iska yimaadaan wana iska baxaan ka soo qaado absad shay hergebka nagu dhaco daawo loo haayo ama tallaal loo haayo ma jirto jirka manaacadiisuu soo saaranaya ilaahay baa naga qaaday marka inuu ilaahay naga qaado waa- waa- waa waarid waa wuxuu ku imaan karaa addoon addoomankiisa ka mida ilaahay inuu tusiyo cudurkan daawadiisa liannahu ilaahay maa anzala allaahu min daa'in ilaa wadaca lahu dawaa calimahu man calima wa jahilahu man jahila nabigeeri cudur soo dega ma jiro ilaa daawuu ilaahay u soo dejiyaa laakiin dadkii qaarkoodna ma garanayn qaarna way garanayaan marka maanta nin gaal ama nin muslim hadduu daawo u helo macnaheedii kama dhigno awoodii ilaahay oo dadka uu taxadinaya waa laga qaalib noqday oo daawaan soo saara laa laa laa saas ma ah taa ciqaab kalea nugu dhacaya mid kalea noola soo diraya ee inaan idhaahdo ilaahay waa noo naxariisto oo cudurkii shalay noo keenay daawadiisana wuuna tusiyey marka gaal ha arko daawadaas ama yuusan arkin dhib ma laha waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wuu naga badbaadinaya marka labadaas mid ay ku timaadaan laakiin waxaa caqli xumaa dad qarbaa waxay leeyihiin cudurkan waa taxaddi ilaahay awood waaye wax wax ka qaba kara ma jiraan fahmigaas halad waaye liannahu taas waxay ku imaan karta haddii maanta cid daawo u soo saarto awooddii ilaahay maa laga adkaaday maya ee ilaahay baa shalay cudurka noo keenay maantana daawadiisa na tusiyey sidaas waa walidaalika iyaysan la aadin fahmiga meel xun caatifada inta kaa badato oo layidhaha awooddii gaalada waa la tusiyey xal damboo la helayana ma jirto taas sax ma ah Eh, waxaan rabaa inaan eh, waxay muslimiinta iyo gaalada kula duwan yihiin qofka muslimka ah waxaan nolosha adduunyada keligeed uma arka aakhirou aaminsan yahay waad aragtaasoo qalbigiis uu degan yahay sidii hadba loo kala taqwo badan yahay asoo mutamin hadduu dhintana diyaar u ah hadduu ilaahay badbaadina ku shukrinayo labadaba waxawaaye waa uu ku mahadinaya gaaladii waxaa weeyaan faraaq ruuxi ah hadda cudurkan dadka aada ugu nugul waxaa weeyaan ninka da-diisa ay weyn tahay sitiin iyo wamaa fowq ama dadka cuduryaal hore usii qabay ama ama dad saas oo kale hadda usii badan qadar ilaahaya loo dhintaa laakiin sabab waaye gaaladii qadar ilaahay bay u dhimanaysaa maanta dhibka ayagay ku badan tahay oo aada u dhimanayo qadar ilaahay bay ku dhinteen laakiin asbaabta waxaa ka mid eh waxay ku nool yihiin faraaq ruuxi ah iimaan ma leh qofka hadduusan iimaan lahayn qalbigu waxaa degayo cabsi ee qalaq murug ee maxaan ku irahdaa waxaa waxay dilayaan jirka difaacaadkiisana way dilayaan qofkii intaa buusan dhimana buu sii dhimanayaa marka cuduryaashii markii nimankii ay dadki ku dhaceen adduunyo mooyaane aakhira uusan aaminsaneen cabsidoodiibaa aada u badatay jirkii difaacaadkiisii manaacadiisi waa dhimatay way u dhimanaya asbaabay ka mid tahay qadar ilaahay baa loo dhimanaya kow ee, waxyaalaha jirkooda baabi'iyey aklulmuxaramaat ilaahay waxyaalo badan oo naga xarimaa jirto wuxuuna nooga xarimay dhib annaga ay noo keenayso ayaga wixii oo dhan bay banaysteen ay ka mid tahay maalan khamradii baa si caadiya sidii shaahiga loo cabayo ee, muxaramaadkii kaleo khinsiirkii ee, maxaan ku irahda maandooriyaashii jirkii oo dhan hoos buu ka dhintay korkay ka iftiimayaa laakiin hoos bay kharaab kharaab ka yihiin ay ka baaba'san yihiin tii waxay keentay marka inay baaba'aan muslimiinta khalad hadday galaan idaa masahum daa'ifu min ashaytaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun dhib yar hadduu ku dhaco oy ogaadaan meesha ay ka timid isla markii way arkayaan wayna ka laabanayaan ayaga waxa weeyaan marka jirkoodii oo aan aan iimaan lahayn alaa bidikri llaahi tatmainu lquluub aan la haynin iyo waxaa u dheeraad ah mukhaalafaadkii qashinkii ay cunayeen ayib waxaa sii waxaa sii dheeraad ah maladaad maadaama iga adduunyada keli ay aaminsan yihiin waxay haysteen oo dhan aakhire ma u bixin adduunya lagu bixinaya maanta wixii eh, jirka uu ka faa'iidaysanaya macsi ha noqoto wax lagu raaxaysto wax la cuno meel la tago waxaasoo dhan jirkay dilayaan walidaalika mowdka inay ku bataan shay baciida ma aha iyadoo qadar ilaahay loo dhimanaya laakiin asbaabtii way ku badan tahay annaga marka waxaa nagala rabaa inaan harwala samayno gaalada daba ordino aan idhaahdo aan far aan farmata gadaal u qabano gadaal u laabano nidhaahdo eh, rabbanaa allaahuma samicnaa wa aacnaa inaan nidhaahdo oo aan isdaba qabanno nafteennana aan badbaadino koonkana aan kharaabka ka badbaadino haddii kale waxa weyaan saan hadday ku socoto haddaan maanta midkaan ka badbaadno mid biri kasii weyn baa noo imaanay oo aan taagna u lahayn marka caqligeena aan ku laabanno wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamed